fa haadihi sabcatu toddobadani fiimaa nasuu wixii ay caddeeyeen ay tilmaameen inuu yahay wax taysiir keeni kara ayuu ka mid yahay toddobadaas markaa toddobadan waxaa kaloo lagu tilmaamaa cawaamil rukhas sidaa uu isaguba kuugu tilmaamay asbaabu takfiif magaca kaley leedahay waxa weeyaan cawaamil rukhas ayaa la idhaahda markaa toddobadan uu tiriye wuxuu usoo horraysiiyey ikraah meeshii hadduu ikraah yimaado takfiif baa yimaada iyo ruksa waxaan markii hore la ogolayn qofkii loo ogolaado ila mashaqaa timida hadduu ikraah yimid sidaa awgeed baa nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam rufica can ummati alkhata'u wanisyaanu wamaa stukrihu calayh waa laga kor yeelay ummadayda wixii ay gef u samayso wixii ay ilow u samayso iyo wixii lagu dirqiyo wa qaala alghazaaliyu fi lbasiidi alikraahu yasqutu aahaaru tasarufi cindanaa yusqitu aathaara tasarufi cindanaa ilaa fii khamsati mawaadica oo shantaa meelood dee dhici maaya buu leeyahy ikraahi islaamu alxarbiy kii gaalkaa haddii la qasbuu islaamo dee wixii wanaagahe ka ratib maa waa islaamnima un kii xarbiga haddii gaal islaamnimadii lagu dirqiyo iyo qatligii aathaarta ka ratibanta isagana la dhaafi maayo dee qofkii haddii la yidhaha qofkaa muslimkaa dil oo uu dilo dee laga hadhi maayo ha lagu dile maxaad isugu furanaysa ka kale wey irdaacina isaguna dee waa ka ratibmaya xukumkii zinadiiba iyana la mida dalaaqii idaa ukriha calaa ficli mucallaqi calayh waa qariinatu likhtiyaar marka ay ka daahirto oo dee waxaa lagu yidhi saddex furo markaasuu yidhi midhun baa furay inuu saddexdan u furaabahe sidaasaa loo arki lahaa ikraah laakiin adigu sagaal shardi bay u xidhi jireen fuqahadu ikraaha marka uu noqonayo dee ikraaha dalaaqu laakiin haddii qariinatulikhtiyaar baa soo ururinaysa shuruuddaa sideedda ama sagaalka ah haddii qofkan qariinatulikhtiyaar ay ka muuqato inuu isaguna nooc doorashaa ku dhexleeyay ikraaha uu dhacayaa markaa waxaa lagu yidhi caasho fur labadaada dumaroo markaasuu yihi faadumaan furay uu iska fur ama saddex furbaa mid fur baa la yidhao markaasuu yihi labaabaan furayba dee inaan isugu imanba ahlmajar markaa waxyaabaha ikraaha la banaynayo waxaa ka mid ah furuuc baa ku sugan ka u horeeya waa kelimatulkofr oo dee qofkii haddii la dhibayo way iska bannaan tahay inu inuu ku dhawaaqo ilaa man ukriha waqalbuhu mudma'inu biliimaan wey laakiin waajib ma aha kelimadaa inuu ku dhawaaqa ee sida afdalka ahi waxa weeye almusaabaratu cala addiin balil afdalu alimtinaac dheh musaabaratan cala diini waqtidaan bisalaf waa tii ummadii hore baa nebigu sheegayay in dadka miishaar la marinayay ama faralay waaya taa labaad waxa weeye dee alqatlu alqitaalu almuxaram lixaqi illaahi laa yubaaxu bihi bilaa khilaaf dagaalkaa galbaalay fitanka ah amaka galbaalay dii kale waanu ku qaarajin doono hargeli mayna buu odhanaya maxaa nagu wata kuma qanacsanini waa xarbulfitne bikhilaaf almuxaram lilmaaliya oo kaasi lixaq illaahi baa loo xaaraam yeelo dee waxaanu ahayn meelii lagu dagaalami jiray waxay dagaalku u bannaanaa baan ahayn laakiin haddii waxaan loo xaraam yeelay dilkiisa oo loo diiday dee dhaqaale dartii dhaqaalaha ka soo baxo iyada haddii lagu qasbo wuu ku dhaqaaqi karaa sida masalan nisaau ahli xarbi iyo sibyaanihim dee waxaa loo yidhi dadka muslimiinta qaniimaha noo ha noqdaane ha u noqdaane ayaan la laynin baan wa min alikraahi asharciy ayuu ku yidhi ikraah sharcigaaba isagu jiraba oo waxyaabuunbay iska yar suureeyaanu fuqahadu malaa dhiciddiisuba ay iska yar tahay ninbaa habeennimadiibuu ku liqay wuu soomayay aroortiioo dundheer buu ku liqay raashinkii dabadda aynina joogtaa aynina gudaha waana sooman yahay haddaba haddii uu dee soo saaro dee waxa uu noqon doonaa ninkaa iska hunqaaciyo soomkii baa ka jabaya haddii uu iska daayana dee salaadaha uu maalintaa tukanayaa way ka xumaanayaanoo dee waxa uu noqonayaa xadhiggani qaybta dambe mid nijaas kula jira oo maradii dee shaygii waxaanu ahayn markaa mid nijaas ka madhan markaa waxaa la leeyahay waa laga soo saarayaa waxaana la dejinayaa mansilata alikraah oo dee ikraah sharciyaa jira labada dhinac mid unbaa dee kolley tuuri lahaa markaa ikraah sharciya baa imanaya dabeetana waa laga soo tuuraya wuxuunay la mid tahay un ikraaha sharciga masal ruuxii dumarkaabuu ku dhaartay inuu caawa wadiyo iyadoo xaa'idaabuu arkay kuma dembaabayo sharcigaa u diiday halkaa waxaynu ku dhaafnay cawaamil rukas ruksada waxyaabaha keenaya ka u horeeyo ikraaha markuu ikraah yimaado waxaan kolkii hore lagu ogolayn baa lagu ogolaya oo dee wixii lagugu dirqiyeen midda labaad iyo midda saddexaad waxa weeye annisyaanu waaljahl qofkiiyo waxaan ilaawa ama garan loo aqoon la-ani hayso laakiin waxaa meesha ku jira labadan arrimood ifmigii unbay ridayaan dembigii dembigii baa ka dhacaya qofki laakiin mas-uuliyaddii kama dhacaysa waxyaabihii ka ratibmay kama dhacayaan haddii isagoo istilowsan waxa uu sameeyo waa laga doonaya dembi baanu ku lahayn sidoo kale jahligiina waa lamid markaa cibaadaadkii qofka lagu waajibiye hadduu jahli ku dhaafaan ama nisyaan ku dhaafaan dee miyaa laga dhaafaa maya waa soo la iman wey waa la kaalay laakiin itmi baanu ku lahayn waxyaabihii manhiyaadka ahaa ee qofka loo diiday hadduu sameeyana maala hadduu wax dilo oo kaleo nisyaan u dilo ama jahli u dilo ismi kuma leh dembi kuma leh waase laga doonaya iska keenun baa laleeyahy dee wax dembiya kuma lihide lam yasqud bidamaan furuucdiisa waxaa ka mid a khamri buu cabay isagoo ka jaahila xaaraannimadiisa ama ilowsan galaaskan inuu khamri ku jiray oo biyuu moodayay xadina ma leh tacsiirna ma leh waxyaabaha ka mida soo hoosgelaya waxaa ka mid a amhilada marka la eego mufsidaat alcibaada waxyaabihii cibaadada kharribaya hadduu naasi ula yimaado ama jaahil isagoo naasiya ama jaahila ula yimaado dee waxba kama jebinayaan kalakli fi salaa salaada dhexdeediibuu wax cunay oo dee inta badan malaha isba qabtaan nisyaankaa iyo iyo aduu jaahilka way isqaban karaanoo dee nin dhowaan soo islaamay hadduu yahy ama dee macrifaba lahayn uu iska moodayay in dee la iskaga dhex wadi karo salaada jaahligaa way ku iman karaata laakiin nisyaan intaa le qofkiioo tukanaya inuu cuno aada uma yar daahir aha waxayse ku misaaliyaan qofku isagoo afka wax ku haya kolka horeo liqa dadkan yidhaahda intaanu aanu qaylaynaa kadibna aanu tukanayna isagoo afkiisii ku hadhay liqa ama saamusiyo timirtii afka uga buuxa dee liqa intuu salaadii ku cararo aanu ka cadayn koyalahaase ku misaaliyan masel kalaan buu la yimid ama waxyaabo kale ama jimaac buu la yimid soomka dhexdiisii ama ictikaafka dhexdiisii waxyaabahaasoo dhami kama burinayaan waxaa kale oo ka mid ah oo raabiciya cawaamil rukas alcusr alcusr cusrigaasi waa dhibaato timaada waa cusri waa kadeed qofkii ku yimaada masel salaadii oo la saamaxay inuu qofkii nijaas iska lahaado wey salasulbowl markuu yahay ama shubandheer ay afadi noqoto ama ninkani uu qofkan kaadiiba ka joogsan weydo intuu kari karaa unbuu dadaali doonaa markaa uu gelay unbuu kaaji doonaa dabeedna uu weysaysan uu geli wixii ka yimaadaa waa macfi siduu idhaahdaa isagu laa yukallifu llaahu nafsan ilaa wuscaha kaadida lama saamixi jirinse laakiin kan dee way kaliftay cusri baa yimi waxaa kaloo ka mida ka dami lquruuxi wadamaamiili walbaraakiisi walqayxi wasadiidi waqaliili dami lajnabiyi watiini shaarici waahari nijaasatin casura zawaalu waa kuwayaalahaas wey matalan dee findoobkii iyo dhuluxii iyo dhoobadii markaa uu soo dhex marayay kolkuu r kasoo masjidka kusoo socday iyo nijaas kastoo la iska ilaalin kari waayo xaarkaa shimbiraha ee masjidka ku dhex daadanaya isaguna fara badanaya wmaa yusiibu alxaba fi dawsi min rawti اlbaqari wa bawli waa kuyaalahaasina isaguna markaa sida dee sawaabka ahy wamaa yusiibu alxaba wey sida asalka asalkiisa waa kusugan kitaabka uu ka soo gaabiyey iminka wamaa yusiibu wamaa yusiibu ljasada buuri fi dersi meeshuna waxa weeyaan xubuubkan dee bohosha lagu rido waxyaabaha asiibaya ee markaa digadii ilan digaa meeshii lagu sameeyey digadii ka mida lo-da iyo kaadidiis iyo waxyaabaha dawiskuna waa meelaha dee raashinka la dhigaya xabigu waa kaa iyo dee inahaa kale ilaa amtiladu way badan tahay dhammayn kari mayna inahaa kale uu kuusii wado iyaduna waa la mid walkhaamisu ka shanaadna safar weeye safarkaa ka mid a mashaqada keenta taysiirka ama ruqsadda keenta ruqsadiisuna waa sideed sideeddaasi waxa weeye qasri inuu salaadii gaabiyo inuu iska afuro raashinkii oo iska cuno inuu markaa masaxo habeen iyo maalin wax ka badan oo saddex cisho uu masaxo hufkii in jumcadii uu ka tago hadday ku kaliftay inuu baktigii cuni karo jamcigii buu ka dhaafay inuu salaadihii jamci ku sameeyo taqdiim iyo ta'khiir atanaful cala daabba inuu sameeyo daabaddii uu ku sanaysan karo haddii uu biyo waayo in markaa uu dee iska tayamumo oo dabeetana uu sidaa iskaga tukado waa kuwayaalahaas oo dhan markaa dee inahani saddexdaa qaybood buu u qaybiyo qaarkood qalacan bay safarka dheer ugu goon yihiin safarka dheer cinda shaaficiya waa sideed iyo afartan mayl gaadhsiisan wey sideed iyo afartan mayl wixii ka yarina waa safar gaaban markaa waa la isku khilaafsanyaho dee qaarna inuu rukso u leeyahay waa la isku waafaqsan yahay kaa uu qadcan ku leeyahay kuwan kalena khilaaf baa ku jira buu ku leeyahay sideeddaa ruksuu safarkii leeyahay ka lixaadna waa marad xanuun qofkii ku yimaada haddii xanuun uu ku yimaado iyadiina waa leeyahay ruksad ah ruksooyinka xanuunka uu keenaa way fara badan yihin waxaa ka mida gebagabaysi markuu biyihii kari kari waayo waxaa kaloo ka mida inuu qof odhan kara iigu shushub oonay karaahana ahayn ama xubnihiisaba loo maydhi karo salaaddii farabka ahayd ee sarajoogbu shardi ahaa buu iska fadhiisan karaa jumcadii buu markaa khudbada dhexdeedii fadhiisan karaa ibtijaac buu samayn karaa salaada dhexdeedii buu jiifsan karaa wuu yar ishaari karaa waljamcu bayna salaatayn calaa wajhin ikhtaarahu naawiy wasubkiy walasnawiy walbalqiniy man uqila can innas wasaxa fiihi alxadiid macnaha haddaad xanuunsanaysana inaad iska jamcin karto salaadii qofkii hadduu marad ku yimaado dee wuu iska jamcinaya habeenkaa calooshu xanuunayso ama dacare hayso ishaa'igii iyo maqribkii buu issii raacinaya sidii isagoo musaafir oo kale adiladuna dee waa taa ku soo aroortay acdaartiisu waa waxaa soo socdoo dhan ee faraha badan ka saabica ahi waxa weeye annaqs qofkii haddii nuqsaani ku jirto taysiir buu leeyahay iyo ruks waa nawcun min almashaqa nuqsaanta qofka bani aadamka haysataa maxaa yeelay nafta bani aadamka aad waxay u jeceshahay inay kaamil tahay inay kaamil tahay oo xagga odaynimadana ma jecla xagga yaraantana ma jecla sidaa awgeed inuu qofkii kaamil yahay oo labada dhinacba dacfigooda uu ka badbaadsan yahay buu jecelyay sidaa awgeed baa takliiftii looga qaaday debigii iyo majnuunkii ilaa mid walba nuqsaan baa ku jirta ruuxii dumarka ahaydna laguma mashaqaynin in badanoo ragga lagu mashaqeeyey ilaan xoogaa awaman yunashaw fi lxilyati wahuwa fi lkhisaami hayru mubiin nuqsaan bay iskaga kabaysaa xilyadaa dee khisaamkan aanay caddayn karayna waa nuqsaan xagga kaga jirta hoosta markaa waxaa loo saamaxay inay jamaacadii aanay waajib ku ahayn oonay jumcadii waajib ku ahayn iyo jihaadkii iyo jisyadii laga qaadayo ragga gaalada iyagii lagama qaadayo magtiina lama weydiinayo xariirtiiba iska xidhanaysaa iyo dahabkiioo xaggan ay ku kabaysa addoommaha sidaa awgeed baa iyagana waxyaabo badan oo qofka xortaa lagu mashaqeeyey aan la saarin waa nuqsaan timid haddii nuqsaantaasi ay timaaddo taysiirkaasay soo jiidaa mashaqadii mar labaad labaynu u qaybinaynaa mashaqo cibaadadu marnaba aanay ka tegi karin oo cibaadada laasimaysa oo qofkiina uu kari karayo iyo mashaqo markaa cibaadada aan laasimayn labadaasaa loo kala qaadaya mashaqa laa tanfaku can ilcibaada haaliban oo kollay dee takliif haddii la yidhi oo qofkii la saaray dabcan way iska leedahay cibaadadii xoogaa mashaqo ah waana inta nafta lagu laylayayo mashaqo la-aanna suuroobi mayso taa maaha ta ruksada keenaysa mashaqada rugsada keenaysa taa maaha cibaadada asal ula socoto markaa isagu waxa uu kugu tilmaamay dee cibaadadaa dheere kutubaha qaarkood waxa ay ku tilmaamaan sidan kan uu leeyahay maxamed sidiiq borno oo kale kiisa alidaax alijaas fi idaax alqawaacid alfiqiya uu ku tilmaamayo waa mashaqa caadiya baa la ydhaha mashaqa caadiya oo cibaadadiis kala socota maal albardu fi lwudu waalqusl ee qofkii xoogaa qabo wuu ka dareemayaa maydhigii iyo weysadii gaaraan waktigeennan oo kale soomkii xoogaabu dee haraada buu kala kala ka dareemayaa safarkii isagana waa sidoo kale xajkii iyo jihaadkii dee mashaqo weyn baa ku sugan laakiin haddaad tidhaahdo dee jihaadkii kolleyba naftaa ku baxaysa ee taysiir hala doono dee intii loo saamxay inaan ahayn oo kale ma leh xuduuddii qofka marka lagu fulinayo ama rajmigii ha ahaato ama jaldigiiba eh iyadana dee mashaqa la socota caadiya oo aan takfiif lahayn wa qatli ljunaah nimankan dee qofkii hadduu jaani yahay oo waxgeysto iyo hadduu baaqi yahay la dagaalankooda alam iyo dee dhibaataa ku sugan iyo waxyeelo waa waxyaabahaasoo dhani falaa athara lihaadihi fii isqaati alcibaadaati fii kulli alawqaat wax taysiir keenaya maaha kuwaasi cibaadada wadata وأما المشقة التي تنفك عنها العبادات غالبا فهي على مراتب مشقة لأنه كهد لأنه ما أنت قاعدة عنوان كذا قيبت هراء التيسير ككينيسا وعلى إلى مشقة غير عادية مشقة مركة عادي هينوي صدح بان الله قيبية ساس بقوت المامي مشقة عظيمة غادحة قادحة شقة وينودق وحيالة كينيسا ومثل نفتي الله بقه أما حبنه الله بقه هي تاسي iyadoo culimadu isku waafaqsan takhfiif bay keenaysaa takhfiif sababtuna waxa ay tahay naftii iyo xubnihii ee waa la ilaalinayaa liiqaamati masaalix ad-diini لأن حفظ النفوس والأطراف لإقامة مصالح الدين أولى من تعريضها للفوات في عبادة أو في عبادات يفوت بها أمثالها إنه عبادة قول قفك يسكوها لاغو waxa ka fiican isagoo rufsadaa qaata dabeetana dee u baaqi ahaada diintii masaalixdeedii adraaftiisii iyo naftiisiibana qofkii la badbaadiyo mashaqada labaad waa tu khafiifa oo wax dhibaato ah keenaya maal gows baa xanuunaya ama madaxaa yar xanuunaya aw suui misaaj misaajin khafiif misaajku waa xaala min naaxiya sixa qolyahan adibada iyo waxbaa sheege oo qofkao cimilada jidhkiisa wax ka sii yihiin ama xagga dhiigga ama xagga caloosha wax isku kacsayin oo maalinta aan caadi ahayn wey dacar yar badhe wax dhibaataa kuwaasi male masaqada saddexaadna waa mid mutawasid ah oo labadaa u dhaxaysa markaa waa la eegayaa ta xagga kore u dhowina takfiif bay keenaysaa ta xagga hoose u dhowina iyaduna markaa wax takfiifa male markaa waa kaa dee sheekhaasi xoogaa yar kala qaaday ciizudiin ibnu cabdisalaam yar qaybinaya والقول بو هذا بين الشيخ انت اصلا من شرح بها هيدا قول او في ضبط المشاق كسغن مختلف من خلافية وي بحسب الاحوال بسكو خلافية فيما قد عرف marka la eego wixii la gartay fiima ladii qad curif shaygaa la ogaaday kolka la eego dhexdiisa dee xaalooyinka mashaqadu way iskhilaafsantahay markaa beydkan waxa sharax u ah intaa hore sharaxiisu waa kaa taqadumay ee aynu u qaybinay mashaqada saddexdaa qaybood gaar ahaan mashaqadan la isku khilaafaa waa taa mutawasitada ah ma xagga koraa la raacinayaa takfiif bay keenaysa mise xagga hoosaa la raacinayaa taa ee yar oo takfiif ma keenayso markaa shay walba marka la eego xaaladdiisa maxaa dhibaato ka iman kara ayuunbaa ama taysiirkii uu imanaya ama aanu imanayn شرحيس وكاهرة وحول الفائدة الثانية فائدة اللبات وحويا يدنا تخفيفات الشرع رخصدي بين مركا وقلينا الشقدي هاتين هكا كقبحنا وحن تلمانا قيبها تطبضها إلا هذا إيا مراتبتها إلا هذا اللبات شيرين مرني ومرنا أنو قيبنا مشقة لازمة عادية إيا من غير عادية مرنا أنو صدح قيبنا مراتبتها markaa mashaqadii kolkuu intaa kaga gudbay dabeetana ruksadii buu gelaya oo dhowr jeer iyadana uu qaybin doono waasharcu takfiifaatuhu tanqasimu sitata anwaacin kamaa qad rasamuu takfiifu isqaaطin wa tanqiisun yali takfiifu ibdaalin wa taqdiimun jali takfiifu ta'khiirin wa tarkhiisun waqad takfiifu tagyiirin yuzaadu falyucad intaasoo dhan waa bayd iyaduna dhowr bayda uu ku dhex jarjaray way sharax washarcu takfiifaatuhu tanqasimu waxay u qaybsamaysaa sittata anwaac ilaa sittati anwaacin bay u qaybsamaysaa kamaa qad rasamuu sidii ay dee qoreen markaynu eegno waa ruksadii saddexdaa qaybood bay u qaybsamaysaa marka halkanuu isagu ku yihi takfiif kutubaha qaarkood ruksa bay ka cabirayaan iminka wuxuu ku yihi takfiifu isqaad ruksat lisqaad bay ka odhan doonaan waana isku mid unde ilaa ruqsada laftigeedii baa fudayde iyadii oo qofkii loo fudaydiyo mael jumcadii baa laga daayey qofkii xajkii baa laga daayey cumradii jihaadkii cudurdaar darti ka labaadna waxa weeye ruqsatu tanqiis ruqsatu tanqiis qofkii baa laga nuqsaamiyey mael waa salaadii oo dee laga yareeya oo kale ruqsat libdaal weysadii baa la yidhi maydhi ku bedel ee waxaad ku bedeshaa maydhigii iyo weysadii tayamum ku bedel ama salaadii isu taagi lahaa baa la yidhi fadhi iyo jiif ku bedel ama soomkii baa la raashin iska cun ka afraadna waxa weeye ruksatu taqdiim maala waa jamicii uu soo horumarinayey salaada sekadii oo xawlkii ka soo horumarinayay iyo sakaatufidrigii kafaaradii oo la yidhi intaanad xinti gelin ilan kafaarada ruksigay ku jirtee iyadana soo horumari baa ruksatu takhiir ama takfiifu takhiir baa lamid a sida salaadii oo la yidhi debdhig markuu musaafirkaa iyo bishii ramadaan oo qofkii mariidkii iyo musaafirkii la yidhi faciddatun min ayaamin ukhar oo dee loo dibdhigay iyo salaadii oo qofkii ku mashquulsanaa biinqaadi hariiqin aw naxwi min alacdaari almacluuma qofkiibaa cudurdaar macluuma ayaa haya oo cudurdaar ayuu haystaa qofkii markaasaa waxaa la yidhi salaadii iska dibdhig masel dee mid halkaa indhoolo ahoo ayuu badbaadinaya oo uu kusii ordaya amaba qofkii waxa uu ku dhex jiraaba camaliyatu jiraax oo qof buu qalaya oo qaliin buu wadaa ee markaana waa dibdhigaya ila inqaad buu samaynaya qof buu badbaadinaya wuu dibdhigaya ruksatu tarkhiis ayaa iyaduna la mid a ka salaati lmustajmiri maca baqiyati najw najwigaasi waa haa'idkii qofkan mustajmirkaa waa loo saamaxay inuu iskaga tukado iyadii dee saxaradii aanu ilaa maydhi un baa wada tagsiye istijbaarku ma dhammaynaya najwigu waa haa'id way afcalada marka la eego maa kharaja min aldubur min haa'idin qariix ayaa la yidhaha khamrigii baa loo saamaxay dee inuu iskaga dejiyo shay nijaasa buu isku daweyn karaa oo aan khamriga ahayn isaga daliil baa diiday ruksada kale waxa weeye ruksatu takyiir ruksatu takyiir waxaynu ku sheegi karnaa iyadana salaadii oo nidaamkeedii la bedelay cinda alkhawf habkay salaaddu u soconaysa marka salaatulkhawf la tukanayo dee habaan ahayn baa loo tukadaa markaa waa ruksad la yidhaahdo ruksatu takyiir isbedel bay markaa ayaa yimid markaas halkaas ayaynu ku koobnay waa ruksadii toddoba noocoo ka mida baynu qaadanay mar kale ayuu haddana bixasabi alaxkaami alkhamsa marka axkaamulkhamsaa la eego waajib sunne karaaho marka la eego mar kaleu haddana qaybinaya ruksadii wallahu aclam macnaha ruksadu qaybahay lahayd un wey mar labaad buu ruksadii qaybinayaa shan qaybood buu u qaybinayaa waana xagga axkaamulkhamsaha marka la eego wa rukasu sharc sharciga ruksooyinkiisii calaa aqsaamin qaybay ahaatay qad waradat waa soo aroortay bixasabi alaxkaam aqsaamtoo soo aroortay xagga axkaamta qaybinteeda marka la eego ama fiirinteeda waajibatun rukso waajiba ka maytati lmudir ninkii baahnaa cuniddii uu cunayay baktiga weeye wa sunnatun iyo rukso oo sunno ah kaalqasr huma alfitr qofkii oo salaadii gaabiyo weeye ama iska cuna bishardihi lala qabo shardigii loo xidhayay sunnahaa wamaa yubaaxu iyo ruqsoo mubaaxa oo iska bannaan kasalami salamkii qofku uu isticmaalayo wey baycu salam iyo wamaa yakuunu mid uu ahaanayo tarkuhaa ka tegiddeedu huwa alatam mid fiican kaljamci waaba kulmintii salaadaha uu kulminayo inuu iska daayaa ay wanaagsan tahay oo mid walba gaarkeeda u gaabiyo wa makruuha iyo ruqso oo la karaahiyaystay kalqasr waaba qofkii oo gaabiya fii duuni halaatin saddex wax ka yar oo min maraaxila maraaxisha saddex wax ka yar oo uu salaadii qasriya taana waa la karaahiyaystay taasoo tafii oofinaysa maraaxi markaas dee iyaduna qadarkeedii dhan markaa shantaasi u qaybiyey ruksadii marka laega xagga axkaamulkhamsaha oo axkaamulkhamsuhu waxay ahaan jireen waajib iyo sunne karaahiye iyo xaraam iyo mubaax intaasay ahaan jireen markaa meesha waxa ka baxay oo hadhay dee xaraamtiiba hadhay oo rukso xaraami ma jirto marka halkii xaraamta xukumka shanaade soo galay waxa weeye kaa uu ku yidhi tarkuhu alatam in la iska daayaa wanaagsan oo falidiisa waxa ka fiican ka tegiddiisa miday waajib tahay rukso waajiba xagga axkaamulkhamsaha marka la eego oo masalan waa qofkii oo gaajo u dhibanaya markaasaa wuxuu helay bakti dee inuu ruksada qaataa waa waajib والفطر لمن خاف الهلاك لغلبة الجوع والعطش وإن كان مقيما صحيحا يقف هبنك هذه كاش دلي سمان ودي نفتي نهدلين بقى إلى هو ولا تقتلوا أنفسكم بعدين استاو قد وين عنا يا هدي وخمرك كمر قد بالك كمر قد راشنك إنه اسكجد شنك راق الصدا رقصة الله بعدنا وامد سنة sida qasrigii oo safarka dhexdiisa ah iyo qofkii oo musaafir ah oo safarka dhexdiisii iska gaabiya kolkaa oo halkaana waa maradin weey xadarin buu idhi xaradin buu idhi xaradin waa aad buu laxnigiisu u badan yahay markaa bal waxaynu tilmaami doonaa meelaha had iyo jeer qaladka madbacigu jiro markaa inaad ku saxataa habboon si aad hadhow ugu mergan oo qofkii haddii uu markaa musaafir yahay qasrigii waa sunne fidrigiina waa sunne inuu raashinkii iska cuno duhurkii inuu iska qaboojiyo iyadiina la mid a ruksada labaadee sunnahaahi waxa weeye dee in ruuxii dumarka ahayd ee la xaaraam yeelo egmadeeda dee waa la rukseeyey marka la doonayo inaad doonayso inaad guursato ruksadaa qaadashadeeda waa sunno hallaa nadar tahaa bay ahayd ruksada saddexaadna waa mid iska mubaax waaba sidii salamkii oo dee shaygan la iibsanayo waxau ahaa wax dee ku hor taagan inuu yahay dabiicda la kala iibsanaya baycu salamku markaa taasuu ka yahay rukso waa arrin daruuro timi darteed loo baneeya wixii oo maqan baycu mawsuufin bidimna baa la idhaha wixii oo qof lagu leeyahay oo la tilmaamay un kaashkii lasii qadimo dabeetana la keeno oo saa lagu kala iibsado qaybta afraada ruksada ka midihi waa mid ay iska daynteedu wanaagsan tahay tana labadii qof oo u masaxo markuu musaafirka yahay salaadihii oo u jamciyo oo markuu musaafirka yahay dee nebiga waxaa ka soo aroortay calayhi salaatu wasalaam inuu calaa dahri sayr had iyo jeer marka socdaalka uunuu jamcin jiray marka uu qofku meel iska dego ama uu magaalo joogo musaafirna uu yahay dee inaanu jamcin baa wanaagsan iyo fidrigii oo uu iska afuro safarka dhexdiisii qofkaan wax dhibaato ah ay la kulmayn midda shanaadna waxa weeye mid ay karaaho tahay in la falo oo la sameeyo waaba qasrigii la gaabinayey saddex marxalo waxa ka yar saddex marxalo wax ka yar waaya waxa uhi takhtiim gebagabayn alamru idaa daaqa arrinkii markuu cidhiidhi noqdo ittasaca wuu ballaadhaa kamaa yaquulu shaaficiyu sida uu leeyahay almutabac ee la raacayay dhowr mas'ale aanuu kaga jawaabay sheekh qaacidadani waxay ka mid tahay qawaaciddii soo hoosgelaysay qaacidadan kubrada ahaynu soo marayn almashaqatu tajlibu taysiir marka arrini hadday cidhiidhi noqoto dee ruqsaa imanaysa wusci baana imanaya alamru idaa daaqa alamru ittasaca weeye qaacidadan hore shaafici baana sheegay saddex meelood buu ku jawaabay buu ku leeyahy mide waxa weeye ruuxii dumarka ahayd markaa iyadoo safar ku sugan weli weydo arrinkeediina ay nin u dhiibato waa iska bannaan yahay haa way saa way ku guursan kartaa oo tawliyadaasun bay samaynaysaa ilaan baahi baa jirta guur saa awgeed weligiina laba hayo cudurdaar baa yimid markaa taasi waa bannaan tahay buui qaala yuunus ibnu cabdilaclaa faqultu lahu kayfa haada markaa asalka kuma taalo ama ka laydha alashbaah wanadaahir laadaasi kuma taalo qaala yuunus ibnu cabdilaclaa laa laadaasi way ka maqan tahay asalka markaa waa iska saxaysa shaafici baan ku yidhi arrintaasay ku dhacaysa wuxuu igu yidhi buu yidhi idaa daaqa alamru ittasaca ayuu yidhi masalada labaadna waa weelkii laga sameeyey digada waa iska bannaan tahay buuhi marka wax kale la waayo idaa daaqa alamru ittasaca masalada saddexaadna shaafici baa la weydiiyey duksiga intuu meelaha saxarada ku soo fadhiista haddana maradaadii ku soo fadhiisanaya markuu duulayo intaanay dee lagu engegin la hadday engegaan wax dhiba ma lahae waxa uu taana yidhi idaa daaqa alamru ittasaca qaacidadaasi waa taa wey saddexdaa tusaale aynaga filan arrintii markay cidhiidhi noqoto dee waa loo dabcinayaa qofki وربما تعكس هذه القاعدة قاعدة إلا الدبرقاء لقيابا لديهم فقهاء أكتودا فهي أيضا كنا قلنا واردة مت سوء روري سويان قاعدة عكسية oo ka hore muxuuha idaa daaqa almru ittasaca iminkana muxuu noqon doonaa ida tasaca almru daaqa arrinkii markuu waasac noqdo xidhiidhi buu noqonaya oo waxyaabo kolkii hore la saamaxayey ayaan maanta la saamaxayn caadigii markuu ku noqdo ruqsadiiba hadhaysa un wey ladayin fuqahada agtooda oo qaacidadaas waa waarid ibnu abi hurayra ayaa tacliiqihii saa ku sheegay ibnu abi hurayraha uu sheegayaa waa xasan ibnu xumayn abu hurayra abu cali waa faqiih buu ahaa imaamatu shaaficiya ay ku intihootay fi lciraaq tasaaniiftiisa waxaa ka mid ah sharxu mukhtasar lmusani baqdaad buu ku dhintay saddex boqol iyo shan iyo afartankii hijradu markay ahayd marka abi hurayra waa awowgii waana suuragal dee inu abi hurayre caanka ahaa ee ina mid kale leeyahay labadaba waa muxtamin laakiin waa nin fuqahadii shaaficiyada ka mid ah usuusha waxaa lagu dhisay buu yihi marka arrinkii uu cidhiidhi noqdo inuu ballaadho kolka uu arrinkii ballaadhana inuu cidhiidhi noqonayo tusaale waxa uu soo qaatay salaada dhexdeeda marka camal qofkii uu u baahdo ama dhaqdhaqaaq waa la saamaxayaa markase laakiin dhibaatadaasi ay meesha ka baxdeen waxba looga baahnayn qofkii dee dhaqdhaqaaq loogama baahno oo maala haddii dee macaawustii ay ka dhacayso haddii dabayle cawradii ay ka qaado haddii uu safkii buuxinayo haddii uu istikhlaaf samaynayo imaamku halku ka baxay uu buuxinayo haddii qof dab uu ku dhacayo inta oo dhammiba waa cidhiidhi yimi dhaqdhaqaaq badanna waa loo ogolyahay intaas oo dhanba laakiin haddii wax baahiya aanay jirin maya waxaa la mida qaliilu lbaraaqiit qaliilu dami lbaraaqiiti wa kahiiri dhiiggii had iyo jeer bahashaa la ydhaha tagfida kii yaraa iyo kii badnaa isaguna waa la mid buu noqon doonaa baabkaas soo gelaya hazaali waxa uu ixyaa ku leeyahay qaacidadan waxa uu ku kulmiyey hadalkaa uu yihi kullu maa tajaawaza can xaddihi incakasa ilaa diddi hadduu shaygu xaddiisa dhaafo didkiibuu u noqonaya oo shaygani meel buu caadi ku ahaa hadduu dhaafo adaygii wuu ka baxayaa wuu dabcayaa ruqsaa imanaysa markaa haddii uu cidhiidhigaasi ka baxo ruqsadii baa meesha ka baxaysa hoos buu haddana u noqonaya sidiisii hore ku noqonaya qaacidada waxaa la mid ah laba qaacido oo kaleoo sida labadan isaga horjooda isaga horjeeda waxay yidhahdeen yukhtafaru fi dawaami maa laa yukhtafaru fi libtidaa waxaa la saamaxayaa sii dawaamidda iyo sii socodka waa la saamaxayaa shay aan la saamaxayn arrinkaasi markuu bilaabmaya qaacido kalea ka hor jeedo odhanaysa yukhtafaru fi libtidaa maa laa yukhtafaru fi dawaam waa labada qaacide kitaabka u dambayn doona labadaa qaacido marka iyaga iyo amhiladoodu halkaasay noogu iman doonaan insha allah sababta uu si halkan u keenay waxay tahay un taqaabulka oo sida labadaa qaacide hore ay isaga horjeedaan bay labadan inay iskaga horjeedaan wa jamaca alhazaaliyu wa jamcu alghazaali almadkuur huwa almushaaru ilayhi biqowli naadim labadaa qawaaciddaa uu hadalkaa uu khazaali yidhi waa ka uu ku ishaarayo sheekhu beytka waqad yuqaalu in la yidhaahdaa laga yaabaa maa daqaa can xaddihi xaddiisa wixii dhaafaa fa innahu muncakisun mid u laabanaya weeye lididdihi isaga cagsigiisa u laabanaya oo shaygu haddii halkii loogu talagalay caadiga uu ku ahaa uu weydaarto dhinaca kale u laabanaya hadduu waasac ahaa oo cidhiidhi uu noqdo waasac buu noqonaya hadduu cidhiidhi ahaa u waasac noqdona sidaa cagsigii alqaacida alraabica aldararu yuzaal shantii qaacidaynu soo xusnay inay yihiin kuwo la ysku waafaqsan yahay waxaynu soo dhaafnay saddex alumuuru bimaqaasidiha alyaqiinu laa yazuulu bishak almashaqatu tajlibu taysiir ta afraadna aldararu yuzaal wey magac kalena way leedahay oo ah xadiidkaa daliilka u ah laa darara walaa diraara qaacidadaas kaana way leedahay magacaasaana sii daqiiqsan bay leeyihin oo sii xeeldheer oo mashhuurna ah magacaa xadiidka uun in lagu daayo un laa darara walaa diraar daliilka qaacidadan marka la eego waa xadiidkaa mashhuurka ah derajadiisuna xasanka ay tahay ee muwadaca ku sugan xaakimna mustadraga uu ku soo saaray iyo bayhaqi iyo daara qudni ibnu maajahna waa soo saaray waa xadiid mashhuura markaa darar marka la idhaahdo macnihiisa ilxaaqu ladaa bilhayr ilxaaqu ladaa bilghayr dararku waa dhibaato oo la gaadhsiiyo cid kale diraarkuna waxa weeye muqaabalat ladaa biladaa dhibaatadii oo dhibaato kale aad ka horgeyso waaya sidaa awgeed haddii aynu nidhi dee qofku inuu cid dhiba maaha marka hore haddii isaga dhibaato loo geystana ma aha inuu isagu ka goosto ee waa in alrafcu ila alxukaami waalqudaat la sameeya oo markaa xaakimkii loo kor yeelaa ee si wixii uu markaa qofkii dee xaq u leeyahay loogu jaro ama qisaas ama adduun ama xaq si loogu gooyo biraarkan sababta loo diiday waa taas weeye ee macnuhu maaha qofkii isagii oo qof kale wax ka galay kama goosan karo ila wajazaau sayi'atin sayi'atun miluhaa ayaa iyaduna jirta qisaasta lafteedii baa jirta haddii adduun lagaa qaato dee inaad adigiina ku daba taagan tahay weeye markaa diraarkan macnihiisu maaha qofka haddii dee wax laga qaado inuu ka hadhayo macnuhu maaha meesha waxa waxaa ka muuqata mabda ah naf nafyu thar waxaan la idhaha ka argoosiga in markaa qofkii isaga ku tallaabsado ee xukaamta inuu u kor yeelo weeye wixii uu doonaya dabeetana halkaa uu ka goosto fawdaa imanaysa haddii kale iyo isqabsiya dee waxaan ummadda halaagay maka waaya markaa qaacidada sharaxeedu kaasuu noqonayaa daliilkuna waa kaa aynu sheegnay weeyaan amhilada qaacidaduna dee waa waxaa noo soo socdee faraha badan qawaacidka soo hoosgeli doonana isaga ayaa tilmaami doona kuwa uu ka tegayna waynu raacay insha allah wa asluhaa daliiladan qaacidadan asalkeedu ama daliilkeedu qowlu nebiy nebiga hadalkiisii weeye sala allahu calayhi wasalam laa darara walaa diraar xasbamaa qad istaqara waxaa sugnaaday marka la eego daliilkeedu waa kaa oo dee sida suganina ee marka la fiiriyo sida suganna waxa weeye daliilkaasi inuu yahay mid sugan kutubaha oo dhanna ku jira qaaciidadan inuu daliilu yahayna macruuf ku ah markaa sida sugnaatay marka aynu eegno qaacidadan daliilkeedu waa qowlka nebiga laa darara walaa diraar qaaluu waxay idhaahdeen wayanbani calayha waxa ku dhismaya oo dusheeda fuulaya maa laa yuxsaru shay aan la koobaynin abwaaban xagga marka baababka la eego qaar aan la koobayn baa qaacidadan dusheeda imanaya facil maqaala hadalka weelee waxaa qaaciidadan ku dhismi doona abwaab badan oo fiqiga ah masalan waxaa ka mid ah ceebtii oo la celiyo oo iminka haddii rikoorhka aad nin ka iibsato uu ceeb yeesho isagaa iskale khiyaarkiibaa isaguna soo gelaya khiyaarulmajlis iyo khiyaaru shardi labadaba waad garanaysa waxaa kaloo isaguna soo gelaya khilaafu lwasfi almashruud shay baad selam ku iibsanayso shay tilmaamaha iyo tilmaamaha leh inuu yahay weeyaan kaadii keenaysa dabeetana qofkii muu kuu keenin kii aad tilmaamatay dee waa la celinayaa waxay noqon doontaa laa darara walaa diraarun bay soo hoosgelaysa ama afadiibaa ninkii markii ay guursanaysay shardi maqsuuda ayay xidhatay ama iyadiibaa markii uu guursanayay baa waxau ihi waa inay taa tahay oo bikaaro ay tahay oo diiniye ay tahay oo caynka ay tahay marka haddii shardigaa la waayo dee fasakhaadiibuu mid waliba xaq u yeelanaya oo waa asbaabtii lagu fasakhi jiray tacsiirtiibaa iyaduna la mid a qofkii mushtariga ahaa ee muflis noqda rikoorhkan u iibsado lacagba wuu waayey laa darara walaa diraar weeye hala celiyo una laabti xajrigiibaa la mida xajrigii xajrigu maxau noqonayaa ninkii oo dee loo diida tasarufkii oo la yidhaahdo adigu wax maalaha ku tasarufi oo dabeetana ciddii u xigtay ay gacanta ugu hayso maalkii waxaa kaana la diidayaa dhibaatada ayaa la diidayaa ku imanaysa qofka mas-uulkiisa ah ilaan hadduu waxaan soo liqo uu isagu lahaa cidduu ku soo socdaa waa maalka kana isxigaan uu leeyahay inbuu markaa usoo faydanaya shufcadiibaa iyaduna lamida waad garanaysa oo lidafci darar baa loo jiday iyadana oo labadiina hadday gurigan wada lahaayeen oo ay kala qaybs nin qaybtiisii u iibiyey ninkaa ka iibsaday kan guriga isagu ku hadhun baa u celinaya wixii uu ku iibsaday kaas qisaastiibaa la mida xuduuddiibaa iyaduna la mida iyo kafaaraadkii damaanulmutlif qofkii hadduu wax dilo isagana laa darara walaa diraar waa laga jari qaybtii dadka wax loo qaybinayay waxaa loo jideeyay si aan wax u kala raacin nasbu la'imati waalqudaa madaxdan wanaagsanee markaa la samaysanayo hogaamintu waa laa waa la darar walaa diraar bay ku dhisanta dafcu saa'il qofkan ku soo weeraraya naftaada iyo maalkaaga kaaga soo socda iskawaabintiisu baabkaasay raaci qitaalu lmushrikiina waalbugaa dadka gaaladaa la dagaalankooda iyo kuwan kale iyaguna markaa dadka muslimiintaa ka fallaagoobay imaamka muslimiinta hogaaminaya ka fallaagoobay iyagana la dagaalankoodu waa sidaas weeye fasqu nikaaxi bilcuyuubi walicsaar wagayri dalik wa hiya maca alqaacidati alatii qablahaa mutaxidatun wa mutadaakhila ilaa waxyaabahan oo dhami waa taysiirka markaa shareecaddu ay leedahay marka haddaba daliilu lqaacida buu sheegay waxaa kaluu beydkaa ku sheegay labaad makaanatu lqaacida fi shariica waxa saddexaad uu tilmaamayaa qawaacidda soo hoosgelaysa qaacidadan uma qawaacidu tatacallaqu bihaa tactaliqu bihaa dheh uma bihaa qaacidadan qawaacidu ayaa tactaliqu bihaa iyada ku xidhmaysa kamaa xaka almu'alifu almuxaqiqu mu'alifka muxaqiqa ah ee markaas suyuudi sida uu tilmaamuu warramay qawaacid baa tan soo hoosgelaysa markaa qawaaciddii buu ka hadlaya aluulaa qaacidada u horayso minhaa ka mida qawaaciddii addaruuraatu tubixu lmuxtadar shayga la xaraam yeelay daruuradii way bannaysa bishardihi lala qabo oo shardigiisiina waa la socdaa alladii shardiga oo alaslu ictabara lahu uu qaacidadaa hore asalku u xidhay macnaha suyuudi shardigaa u xidhay marka la eego waa isaguna lagama maarmaan weeye qaacidada u horaysa aynu maraynaa addaruuratu tubixu lmaxduuraat qaacidadaa la idhaahdo weeye waaya shardigeedana waynu sheegi doonaa markaynu sida u kacno xagga amtiladeeda waxaa ka mida masala qofkii oo ku mergada wixii oo dabeetana iskaga dejiya khamrigii waxaa kaloo ka mida qofkii oo gaajooda oo dee baktigii cuna isagii oo qofkii la qasbo oo dabeetana ku dhawaaqa kalimatul kofr shay muxarama buu haase laakiin dhibaataa keentay itlaafulmaal ayaa iyadiina la mid ah wa akhdu maali lmumtanic min adaa'i dayn bikayri idni waa dee maalka haddii ay dhibaata keento waa la dili karaa dafcu saa'il baa isaguna ka mid ah dilkiisaba ha gaadhsiiya waa la iska waabin doonaa walow camma alxaraamu qudran weeye halkaasina nadarun buu yihi walow cama alxaraamu qudran bixaysu laa yuujadu fiihi xalaalun ilaa naadiran fainahu yajuusu isticmaalu maxtiija ilayhi walaa yuqtasaru cala darar sidaas wey oo haddii meel waxa lagu hayaaba uu xaraam uun u badan yahay wax xalaalihina uu yar yahay waa la iska isticmaali doonaa buuri beeca lagu wado ribadiisiiyo wixiisii la kala garan maayo makhiyaamu ku soo qaaday dadkii baa markaa habkii ay wax ku wadeen ayaa hab khaldan noqda waa la iska isticmaalin wayajuusu itlaafu shajari lkufaari wa bunyaanuhum lixaajati alqitaali wadufri bihim gaaladu wixii ay beera lahaayeen iyo markaas dhiskoodii waa la burburin doonaa sidaa uu nebiguba sameeyey calayhi salaatu wasalaam suuratulxashri sida ku cad si iyaga loo qabto maa qatactu min liinatin aw taraktumuuha qaa'imatan calaa usuuliha fa biidni illaahi waliyukhziya alfaasiqiin xayawaankay ku dagaalamayaanna waa la mid qofkii haddii uu dhinto oo la aaso isaga qudhiisii waa la soo faqayaa haddii dhibaata ay jirto weeye mathal bilaa qusli bian dufina weeye halkaasina halkaa fain dufina bilaa quslin uu yidhi sida asalka ku sugan iyadana waxa weeye bian dufina waa in la aaso qofkii meydka ahaa iyadoo aan la maydhin ama aan qiblada loo jeedinin ama meel baa la qasbay oo xoog lagu aasay markaa waa lasoo faqi doonaa beer nin leeyahay bay qasab ku aaseen asiaan meelaha qaar un ay ka buuxiyeen une meelahaasa iyagana lagu aasi doonaayo dee xabaasha iyo milkiga kolba waa kii u horreeyey haduu milkigu u horreeyo xabaasha laga qufi doonaa wahaluma jar qaacidadaasi markaa taa weeye intan oo dhammi waxa weeyaan daruuraad yimid shay maxduur ahaa baa lagu xalaaleeyey markaa oo shay maxduur ahaa oo aan bannaanayn ayaa waxa banneeyey daruurada iyo dhibaatada timid awgeed wamaa ubiixa haddaba wixii la banneeyey buuri lidaruurati loo banneeyey qudira biqadrihaa qadarkeedii unbaa lagu qadirayaa xatman waajibnimoba ka akli lmudiri ninkii baahnaa cunidiisaba weeye daruura unbaa ii bannayso ilaa heerkan doonaan wadayaa maaha ee waxa weeye addaruuratu tuqadaru biqadrihaa daruurada kolba waa intii looga baahan yahay kolba waa intii lagama maarmaan noqota un wey ee qofkii intuu daruuro kolka hore ku bannaysto ilaa xad lugafitiya ma wadayo marka halkaasina ka akli mudir wey sida matniga ku sugan matni aan markaa lahayn sharaxan oo kale waaya markaa qaacidadani waxa weeye qaacido halkaa hore soo hoos gelaysa taa hore awlada ahoo macnaheeduna yahay addaruuratu tuqadaru biqadariha addaruuratu tubixu lmaxduubaat tubixu lmaxduub walaakin tuqadaru daruura biqadariha saasay noqota amhiladeeda haddaynu eegno dee qofkii baahnaa ee layidhi baktigaa kuu bannaan sida qur-aanku u fasaxay dee sadu ramaqun weeye wuxuu ka cunaa oo uu ku yar noolaa inuu ku socdaalan weeye ama uu kusii yar joogo laakiin intuu ka dhergo dee hadduu baruuro fudlana kama samaysanayo oo halkan dhigan maayo labaha ka subkan maayo ee intaasunbuu naftunbuu ku celinaya wa minhu ustushiira fii khaatib buu ku yihi halkaana waman ustushiira weeye iyaduna ee minhu maaha haddii qofkii khaatibka ahaa ayaa la weydiiye waxa la war bal ninkaasi inan buu naga doonayaaye bal ka waran ma nin xunbaa mise waa nin wanaagsan markaa waxa fiican inuu yidhaha laa yasluxu laka haddii ay qancinayso tasriixuma baydhayo kuguma habboona inaad hebel oo la xidhiidaaunba odhan waxba ha la xidhiidhin intaasuu ku dayn laakiin inuu kala tiriyo yidhaahdo waa kan oo khamrigana wuu cabaayo diintana wuu caayo dadkana wuu laayo inuu dee wixii adu mafsado weyn haddii aanay ahayn waxyaabaha simbirraxooyin yaryaroo dee qofkii ku jira inaanu matal dee simbirraxooyinkii inaanu dee u banbixin wey aanay dee mashaqo lafdhaba jaba aan ahayn naseexadiina ka mid noqonaysaa markaa inuu sheega akhdu nabaati alxaram dee marka xooluhu cunayaan iyo marka aad ka baacmushsanaynaysa way kala duwan yihin ilaa marna lacag baad ka urursanaysaa marna xoolii baa cunaye waaya waxaa kaloo isagiina la mida ee wa yucfaa can iduxlabi fi lmaa maashan xayaabadan biyaha ku fara badanaysa ee bedelaysa dee waa la saamaxay iyadana ilaa waa dhib uuni laakiin waxa uu ku yihi haddii walaw falow ukhida waduqa wadurixa fiihi wagayarahu dara markaa oo mael baashii baa lasoo guray markaasaa xayaabadii baa la garaacay oo dabeetana waa lagu shubay barkadii dee waa can qasdin taasi daruuro maaha markaasuu bedelay biyihii markaa lama saamaxayo marka halkaasina wagayarahu dara wey iyaduna baktigii sidoo kale aan dhiig lahayn sida daksigii iyo quraanjadii iyo jidhkaaga ku buray waa la saamaxay isagana walow fasada ajnabiyun imra'atan wajaba an tastura jamiica saacidihaa walaa takshifu ilaa maa laabudda minhu lilfasd qasada buu yidhaha fasada wey oo qof baa doonaya in nin baa la yidhahdayahoo toobinla-a ama dhakhtara ruuxa dumara bal aad toobta ama dhakhtarkii baa laleeyahy fiixda halkaa ka go iyaday meeshu jilibka tahay inuu yidhaahdo faydo ma aha waxa weeyaanu intaasun inta kale way asturaysa laakiin halkaasun ama wadaadkiibaaba waxaa la yidhi xaq oo halkaasaa loo baahan inaad ka xaqdo dee inta kale maradu iska saaraya ilaa wax baahi may keenin addaruuratu tuqadaru biqadariha inuu idhaahdo daruuraa keentee markaa marada ha iska qaado waxba iyo caynkane saas ma aha waa inta loo baahan yahay unbaa la eegaya waa shuruudaha wey ruuxa dumara lagu eegaya jabiiradii qofkii hadduu meel ka jabo dee inta kabniyuhu u baahan yahay unbaa la saarayaase laakiin gacantoo dhan lama xidhayo ninkii waa laa haddii uu dee guur u baahdo dumarkii weeriyado midunbaa loo guurinayaase laakiin laba iyo saddex maya baahidu dee midunbay kaga hadhaysa waa addaruuratu tuqadaru biqadariha amiladu dee way badanaysa waman jaaza lahu ikhtinaaru lkalbi lishaydi lam yajuz lahu an yaqtaniya ziyaadatan cala alqadri aladii yastaadu bih qofkii dee waxaa la yidhi ay baa kuu bannaan inaad iskaga ugaadhsato ayga sidiisaba in dee la haysto iqtinaa lagu samaysta oo xaaraan oo ay badanunay dadka iska ag joog joogaan haddee ficilka gaalada gaaladun bay kaga dhigto ay un markaa iyagu saaxiib ka dhiganaya markaa qofkii dee ajrigiisii baa ka lumaya oo maalin walba qayb weyn oo buur la eg fuqaysa hadduu ajri leeyo ayna kaydsado haddaba haddii midunuu ku ugaadhsanayuu ku filanya kaa waa loo saamaxaya qaar kale looma saamaxayo markaa yashdaadu wey halkaa yasaadu uu yidhi iyadana yashdaadu bih waaya waxa u ihi haddaba laakinahu kharaja can daa kanaynu soo sheegnay waxa ka baxay suwarun baa ka baxay min hal caraayaa baa ka mid a walicaanu baa ka mid a kaasoo yudkaru la sheegaya labadan masalo masaladaa horaa laga soo reebay oo addaruuratu tuqadaru biqadariha ayay ka soo hadhayaan labadan masalo waa qaacidadaa horey ka soo hadhayaan oo qaar aan daruuraba u haynin ayaa laga yaabaa in markaa qofkii loo saamaxo maa ubiixa lidaruura yuqadaru biqadari suwarun ayaa laga soo reebay dakara minha halaa alula alcaraaya fa inahaa ubixat lilfuqaraa'i uma jaazat lilagniyaa'i fi lasax oo maalan caraayadu dee waxay ahayd nin baa waxa u ihi hebelow faqiir baa tahay saddexdaa geed baan ku maal siiyey timirta saaran adaa leh markaa ninkii faqiirka ahaa waxa uu xaq u leeyahay oo loo baneeyey inuu nin kale u tagu idhaahdo ma sugi karaya saddexdaa geed timirtoode timir dhulka taalloo bisiligaga iibso dee ama koosarada ha u noqoto ama ha ka yaraatee markaa inuu kaga iibsado waa loo baneeyey hadda waana laba raashin oo la isku iibiye ogow waa tamrun bitamr had iyo jeerna dee ribadu waxay geli jirtay waxyaabaha madcuumaadkaee la cuno sida ay kaga bixi jirtayna waxay ahayd inay isleegyihiin oo labadaa shay inay isleegyihiin timirtii geedka saarnayd iyo tan inay isleegyihiinna ma hayno tan waynu aragnaa waynu dee garanaynaa waxay tahy miisaan ahaan laakiin tan geedkii bay ku saaran tahay waana laga dhur sugayaaba waxaa lagu qiyaasayaana khars waa in nin yaqaana u idhaahda intaasaa ka go-aysa waana ugu dhawaanun ugu dhawaanun bay noqonaysa markaa hab raashin raashin lagu iibiyey oo markaa aan riba gelayna sharciguu saamaxay wey baahida iyo daruurada u haysa qofkaa faqiirka ah ee la maal siiye awgeed saasay markeeda hore ahayd aqniyadiiba haddana iyagana loo baneeyey oo ninkii qaniga ahaa inuu idhaahdo miskiin waad igu socod badatee saddexdaa geed timirtoodii kaa saarnayd aniga ayaa ku hadhaya koosaradan qaado iska tag inuu idhaahdo ayaa markaa iska bannaan oo dabeetana sidaas miskiinkii uu ku tago baabulbeec bay dee ku cad oo aad ka raajacaysa sida asaxaa khilaaf baa ku jireen midda labaadna allicaan weeye juwiza xaysu tacasara iqaamatu lbayinati calaa zinaaha uma jaaza xaysu yumkinu cala alasax oo markeeda hore waxay ahayd haddii ninkii uu yidhaahdo afadii way sinaysatay licaan bay ahayd inuu kaga dabaasho oo masel way sinaysatay markuu idhaahdo dee ama isagaa la xadaya xaddulqadar ama waa inuu bayine iyo markhaati keenaa labadaa midun bay noqonaysa markaa taa waxa uu kaga fakan karaya xaddaa iyada ah mar hadduu markhaati waayo inuu licaan sameeyo meelaha qaarkood ba haddaba loo saamaxayay dee haddii adigu xayu yumkin meel kastoo licaan uu suuroobayaba iyadana jaais ba ahayd hulucii baa isaguna ka mid ah fainahu ubiixa maca almar'ati calaa sabiili ruksa uma jaaza maca alajnabiy oo huluciidaa ninkii hadday la dhaqmi kari weydo waxa u bannaanaa inay tidhaahdo khayr allaa ku siiyo meherkiina waan kaa saamxay intaasoo boqoloo kununa qaadoo lacaga ifur uun oo inay ka iibsato dee mar haddii ay la dhaqmi kari weydo suul cushra uu sameeyey khulucul ajnabiyi isagana wuu iska bannaanyay inkastoo daruura aanay keenin oo masel dee inuu nin iyadii ka bixiyo aabbaheed oo kale inuu idhaahdo dee ninkii inuu lacag siiyo dabeetana iska furiidha anaa intaa ku siiya khulcul ajnabiya baa la idhaha wixii iyadu bixin lahayd oo qof kaloo ajnabi bixiyo ajnabina waxaa loogu magacaabay dee axadu zawjeyn buu ka baxsan yahay waaya faa'idatun buu ihi marka weli qawaaciddii wuu wadaa mas'ale si halkan xidhiidh la leh ayuu raacinaya uma almaraatibu maraatibtoo hunaa halkan baabkeennan ahaatay tucaddu khamsa shan ayaa lagu tirin doonaa kamaa qad dukina sida la ogaaday daruuratun weeye ta u horaysa waxaajatun wa manfaca wa ziinatun uma fuduulun iyo shay dheeraadahoo kabicahu raacay kan horee ziinada ah ee kusii xiga waaya waxyaabaha mubaaxaadka ah ilaan maxduur iyo mubaax baynu soo tilmaamnay waxyaabaha mubaaxaadka ah la baneeyey ayuu markaa ka hadlayaa qaybaha uu yeelanayo ama shayga uu qofkii ku tallaabsanayo ee loo ogol yahay maraatibtiisa maraatibtiisa markaa ka u horeeyaa waa shay ay daruura uhayso daruura u hayso oo dee daruura la ydhaha qaybta uhoreysa markaa waa qofkii oo heer gaadha haddii aanu waxaa ku tallaabsanin halaag geli doono halaag saa awgeed baa loo saamaxay oo shaygii xaraamta ahaa ee masel baktigii iyo wixii sanamka loo gowracay ama cid kale oon ilaah ahayn loo gowracay iyo cunistooda ayaa loo baneeyey baahida hayse awgeed midda labaadna waa xaaja shay ay xaaja u hayso qofkii sida laba qofkii gaajaysnaa gaajadiisuna aanay dee inuu halaagsamo gaadhsiinayn laakiin dhibaatuu kala kulmaya markaa kaa isaga xaraamtii looma banaynin isaga xaraamtii looma banaynin laakiin waxaynu ogsoonahay ruqsa